dadka degan kaamamka barakacayaasha ee magaalada jowhar ayaa kuwa inta badan aan helin waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka xarumaha lagu barto xifdinta qur-aanka iyo kuwo kaloo intaasi ka badan kaamka alaamin waxa uu ka mid yahay kaamamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada jowhar waxaana degan qoysas danyar ah oo tiri ahaan gaaraya ilaa afar boqol iyo konton qoys kuwaas oo aan haysan inta badan adeegyada asaasigaa sida waxbarashada guddoomiyaha kaamka al aamin cabdiqaadir cumar axmed ayaa ka warbixiyey baahiyaha asaasiga ee ka jira kaamka isagoona wasaaradda waxbarashada hirshabeelle tan heer federaal iyo hay-adahaba ka codsaday in dadka kaamkaasi degan loo dhiso goobo waxbarasho haye badan ayay qabaan dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka waxaa ka mid ah ma haystaan goobo ay wax ku bartaan iyo goobo maaragta hadduu ilaahay maaha ku dhihin loogu soo hagaago waxbarashadooda si toosa ma haystaan dhaqaalo ku filan oo hadduu ilaahay ka raali noqdo ay wax ku bartaan wallaahi baahi aad iyo aad u weyn ayaa hayso ma haystaan goobta ay wax ku baran lahaayeenna ma haystaan hadday tahay dugsi hadday tahay iskuol hadday tahay maaragta waxyaabo badan oo aasaasiya oo ka maqan ayaa jirto dadka barakacayaasha ee maanta aysan awoodna ay u lahayn dadka inay yihiin dad aan awoodin aanan iska bixi karin macnaha waxbarashadii aasaasiga eed sida diintii qur-aanka iyo waxbarashadii kaleento oo caadiga ahayd haddii ay tahay waxbarasho iyo nooca inaysan maaragta dadkaan awoodin aynan iskana bixi karin aysan haysanin goob ay wax ku bartaan haddii maanta ay ayaka jaanis u lahaan lahaayeen inay wax bartaanne aysan awoodinba maclimiintii iyo agabkii wax lagu baran lahaa aysan haysanin baahidaas waa baahi oo maaragtaa aad iyo aad oo loogu baahi qabo dadkan ay ugu baahiyo qabaan taasoo maaragtaa ka dhigan in oo dadkaas masaakiinta ah haddii ay jeclaan lahaayeen xataa inay wax bartaan maanta maba awoodaanba waan u gudbinay wasaaraddan u gudbinay hay-adaa waxbarashadaan u gudbinay bahda barnaamijka bar ama baraan u gudbinay ilaa hadeertaan wax maaragta baahidana kasoo jawaabo maana arag hadduu ilaahay ka raali noqdo anigoo hadda fursadan ka faa'iidaysanaya iyo jaaniskan aan maaragtaa heer madax ilaa iyo heer hay-ad ilaa iyo heer waxbarasho in allaali intii dadkaas masaakiinta ah inay wax barashadooda kafaalo qaado ama haddii kale waxbarashadooda aas-aasiga in u bilowdo jecel waan soo dhaweyneynaa waan soo dhaweyneynaa baahida ugu weyn oo taallo kaamka allaaminayna ka mid tahay kaamka allaamin oo keliya maaha kaamamka gobolka o dhan ay baahidaas taallaa dadka baragacayaasha o dhan ay haysataa